waa dhowaa philibiin dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay jirto dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan leeyahay marka koowaad ciid mubaarak ciid wanaagsan ramadaan kariim yadaa dhiman ilaahay nabadda noogu dhammeeyo intii dhimatay allah u naxariisto inta bugta allah caafiyo inta kaleetana ilaahay horumar iyo baraari iyo bashbash sanadkaas sanadkiisa kale kuwi ku gaara allah naga dhigo intaas waa inta salaanta iyo maaragtay ducada ah maadadan dan haddaan adiga dagaalamin dana kaa dhex heli mayso firi waxaan kuu sheegayaa dhul nabada ayaa la gelayaa faragelin lagu samaynayaa dhul nabad ah oo degan oo maamulka markaas hau xumaada ama hau fiicnaada ee wada nool yihiin ayaa waxaa laleeyahay faragelinaan la gelinayaa dad baa xoog lagu haystaa intaanoo kunoo ciidana lasoo dirayaa amaba waxay leeyihin war adigaan shaar cusub kuu gelinaynaaye boqolkaan kuu qaadee warqada aan wadna noo saxiix sidaan dhulka faragelin aan u galno hadda example sagaashan iyo labadii bishii koob iyo tobnaad cali mahdi wuxuu saxiixay in maalintii soddon kun la dilo si n c o a usoo harto u saxiixay qoladii unitaas iyo u n k saraakiil badanoo aniga ku jira aada joogay xamar dadka xamar joogaan qiyaasay markaas xamar waxa ku sugnaa say ila tahay sideed boqol sideed boqol oo kun ama toddoba boqol iyo konton divide by thirty-a idhi marka maalinta sagaashan iyo koowaad soddonka qoorta ka hiran oo ahaan lahaa asaga nafirkiisa cali ah maalinta sagaashan iyo koowaad qoorta ka xiran oo soddonka lacunahu ka mid ahaa lahaa injineer marka waa saddex bil iyo hal maalin ayay ku dhammaan lahaayeenba bulshada muqdisho exactly ha soddon iyo maalinta sagaashan iyo koowaad firi toddoba boqol iyo konton divide by thirty sagaashan iyo kow maalinteed soddonka asiga lixinahu ka geli gacantiisuuna ku saxiixa markaa kabacdi waa marka dagaalka caydiid loogu midoobaa lagu raacayo oo amerikaanka dagaalkiisa toddobadii octoobar waa maarta jilbaha laysku xaasay waad ogtaa marka arrimahaasoo dhan baa jiro madaxda naftirkooda wax mid laaluush qaato iyo mid wuxuu samaynaa berri side effectiska ay leedahay aanan ogeynaa ilaa hadda waktigaan dadka u talinaya marka waxaa la rabaa wadaniyadiiyaa dhimatay personal interest ayaa lagu socdaa dhaqankiiyaa dhintay oo odayaashii dhaqanka ahaa oo dadka dhaqankiisa xeerin jiray ayaa inta laga kor bilaabay ayaa war waa dhashaa ee aamus ragii la dhihi jiray hadda ul qaroofan iyo wato ee cimaamad wato waa tahay markay halkaas marayso engineer dagaal soomaalida dhexdeeda inay dagaalamaan qabaa'il ay dagaalamaan sohdimo lagu dagaalamo wax iska dhaca ayay ahaan jireen laakiin dagaaladan hadda caalamiga ah waxaa bilaabatay labadii sano saddexdii sano ee ugu dambeysay in qabaa'ilkii laga qaybgeliyo dagaal international ah oo caalami ah oo beesha caalamka ay ku lug leedahay arrintaas see kula tahay caloosha markii laga haayo iyadoo caloosha laga haayo il saxar hadduu kaaga dhaco caloosha xanuunkeeda waa dilloobaysaa warishayga afuufaad leedahay beesha caalamka inay qabaa'ilada tiraahda is-abaabula ee ka hortaga abaal uma aha taas beesha caalamka dantay ayagu laheedayna ka dhex helayn dalka mustaqbil hadday nimankan xakunka la wareegaan dantay lahaayeenoo dalkan ay ka lahaayeen oo intaasoo dhibaata ummadda ay u marinaayeenayna ka dhex helayn insha qabaa'ilada la kiciyo in qabaa'ilada la kiciyo na waxaa kaloo keenaa ciidamadii ay ayagu soo dhiseen oo annagaa soo dhisnay ay yidhaahdeen oo aan tababar iyo military equipment si fiican aanan haysanin oo ilmo yaryar oo ayaga iyo askariga askarigaalka xakuma ayna waxba isdhaamin ama shaar qabiil loogu geliyey intaan iyo horka loogu geliyey ayaa meeshii jooga oo waa laga tan iyo awood iyo xeelad badan yahay dhibaatada marka loo bixi la'yahay waxa waaye sharciga dalka ama soomaaliya isugu imaan la'dahay waa caalamkaa sameeyo waa ereygan federaalka ah ereygan federaalka ah ereygan federaalka ah ayaa qaybta dagaalka iyo dhibaatada qeyb badan ka qaadanayo taasna gaalada xaggeeday ka timid macnaheeduna waxa waaye gobol gobol la heshiisa inaan la helin gobol gobol la heshiisa inaan la helin ha yeeshee dalku intuu federaal yahay soomaaliyu inayna israacayn ayaa ii muuqata barlamaani tiri nimay doorteen oo una shacab dooran waa xasan sheekh oo kale oo raba dawladdan oo qaran dhan ah oo gobolka dhulka intaa la eg degan inuu koobi ku dhawo iyo anigaa idhi ma soconayso madaxweyne wuxuu baresental degree autonomy yeelan karaa markuu baresental bobolaara uu yahay ay shacabku doortaan degmo iyo tuulo iyo gobol laga doorto laakiin afar albaab isku xigta nimay doorteen oo haddana diidan yahay inuu shuruucdii lagu doortay oo fuliyo oo kaleeto ayaana haddana ka suuxmo wixii horey loo soo maray midda hadda lagu jiraa ka daran taas ayaan ku leeyahay mana dhawee soomaali danaheeda inay aqoonsato bal horta noloshooda nin walba gurigiis wuxuu qodo karayo wuxuu tabco karayo inuu tabcado ilaahayna uu ka yaabaan kula talinaya
soomaaliya taariikhda marka si gaara loo fiiriyo gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysayna waad la socotay meeshay wax marayeen etoobiya xaggeeda marka la eego badda soomaaliya in hadda la doonayo in etoobiya qayb ay qaadato taliyaha etoobiya ninka lagu magacaabo burhanu jula wuxuu soo qaatay sawirkii abiy axmed oo xeebta jooga wuxuuna facebookiisa ku qoray mustaqbal ifaya ayaa noo muuqda arrimahaas maxaa kala gudboon ummadda soomaaliyeed khatar badda iyo beriga ah ma kuu muuqataa oo etoobiya xaggeeda ah oo beriga hadda waxba yaanan dhihine magaalada aada joogtidee bay kula joogaan ee beledweyne etoobiyaan ma kuu muuqataa khatar
dama amaa ina waaba loo saxiixaan ku leeyahay maalig waa loo saxiixa etoobiya waa walaalahayn saana u dhinteen waana u dhex dhinteen habeeray noo dhimanayaan xasan sheekh soomahayn marka intuu sharciga federaal yahay oo nin garabka iyo jeebka ku wato niman laba boqol iyo labaatan iyo toddobaana ay lihiin annagaa jismeedkii hayno reer baadiyaha oo qaa'imiin ah oo goglihii maalihii lagu dhigaayo laga soo doorto kenya uganda ruwanda tanzania etoobiya jabuuti eritreya ka yimid oo kulli wada basaasiin ahoo aan ognahay intay meeshaa fadhiyaanna soomaali nabad meel uma taallo oo nin wadani ah oo natiifahoo soomaalida mid intayna ka naxayo mid noolna u naxayo ilaa la helo see loogu soo celinayaa taas laftigeeda ayaaba su-aal da-weyn ah sababtoo ah etoobiya ayaa maamul goboleedyadii gacanta ku haysa oo odhanaysa federaalka ku adkaysta bal qaarkood ku cadaadinaysa inay yidhaahdaan waanu go-nay oo gacanta ayaaba lagu hayaa siyaasiyiintiina in badan oo kamid a matoor etoobiyaan ayaa saaran engineer see marka sax sax waa intaas beentaa ma aha intaas beentaa ma aha waa saxiix been kuma hadashin waxaa lagu soo celinayaa waa sahal taas waa sahal revolution ciidanaa la samaynaya a revolution ayaa la samaynaya militariga ciidamadaa samaynaya revolution revolutionkaas ayaa lagu kansalayaa waxa horta sharci federaal iyo bakti waxaa lagu kansalayaa in allaala intii degmooyin iyo maaragtay tuulooyin degmo been because degmooyinkan waxaa miisaaniyaday u baahan yihiin degmadan ayada amnigeeda xafido karin amnigeeda xafido karin xafido karin markaan ku leeyahay soosita ka soo baxayo ayada kabitalkeeda ka soo baxay inay amnigeeda iyo mushaaraadka shaqaalaheeda intay xafidato dakli kayda oo u haraa la rabaa dakli kayda oo development lagu sameeyo inuu haro degmo marka iyada la biilayo magacaanay degmo u tahay aqli shaqaynaa ma ah communityga waxaan rabaa si cadaalad ah maxkamada cadaalad ah oo kala sarreeyo maxkamada cadaalada district council regional council iyo supreme court tag madax baxsan maamulka markaas dhisan ka sarreeyo oo ayaga dabagal ku samayn karo in la helo waa waa tahay waanu soo gabagabeyneynaa siyaasiga soomaaliga ah muxua daba dhilif u badiyey baahiyaa u geynayso beesho waa la gadayaa ninka maaba iimaan ma leh waa nin la gaday waayo waa gadaya siyaasina ma aha marka ninkaa siyaasi lama dhihi horta siyaasadda in la bartaa fiican siyaasadda ninka lagu magacaabi karo waa inuu saddex qodob leeyahay dalka inuu u nuguliyo dalku rixim oo u yahay dadkana inuu rixim u yahay caqiidada ou aaminsan yahayna rixim inuu u yahay oo nin u nugul inuu yahay oo aan ka gorgortami karin marka ninkaasaa waxaa la dhihi karaa waa siyaasi siyaasi ninkaasaa ah saddexdaas calaamadood ninka laga helo ayaa siyaasi ah laakiin nin laga qaatay iyo nin ilaahay inta bulsho hor istaagay ka qosliyey iyo ma aha siyaasi waa luuter dhagarqabo ah afkiisa iyo iyo iyo qalbigiisa aysan ismaqlay marka siyaasadda horta hala barto siyaasadda waa nugul ninka nugul nin xishoodo cabsado waayo ninka siyaasiga ah maxaa iimaanada iyo ugaasyada karaamadda ka qaaday iyo nabadooladii la shaqayn jiray oo nimaan weligiis inuu wax dhala maahina aan wax dhaqin kusoo hormariyay goglaha waktigaa keenay wararka waktigaa keena waay
waktigaa keenay saay